أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin haysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah ururka shiiciga ee xuutiyiinta yemen ayaa mar kale dignin adag ka soo saaray qorshaha sahyuuniyadda yuhuudda ka wada dhulka uu ka armiya maamul goboleedka gaalaraaca ee isku magacaabay somalilan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa qirtay in xulafada naato ay ku dayaceen dagaalkii uu iiraan la galay ayna u diideen in saldhigyada uu ku leeyahay yurub uu ka weeraro iiraan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe maamulka ridada puntland ayaa deegaanadiisa ka mamnuucay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta kooxda ridada ee xiliirka ka haya muqdisho maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro u soo xiray beeralayda ku dhaqan degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe askari toobad keena oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibi wilaaya islaamiga ee gado عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo sideedii jiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan ururka shiiciga ee xuutiyiinta yemen ayaa mar kale dignin adag ka soo saaray qorshaha sayuuniyadda yuhuudda ka wada dhulka uu ka armiyey maamul goboleedka gaalaraaca ee isku magacaabay somalilan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyare kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta yemen ayaa arbacadii shalay soo saaray digniin adag oo ka dhan ah ajendayaasha dhaqaraysan ee kiyaanka yuhuudda uu ka wado deegaanada waqooyiga soomaaliya ee hoostaga maamulka ashaadala dirirka somalilan madaxa maamulka hargeysa murtad cabdiraxmaan ciro ayay ku eedeeyeen xuutiyiintu khiyaano qaran iyo inuu ka shaqaynayo sidii magaalooyin istaraatiiji ah sida hargeysa iyo berbere loogu bedeli lahaa xarumo saameyn iyo goobo howlgallo u adeegaya danaha yuhuudda cabdulwaaxid abuuraas oo maamulka xuutiyiinta ee fadhigiisu yahay sanaac ugu magacaaban wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ayaa war uu siiyey wakaaladda wararka ee saba ku sheegay in mashruucan halista ahi uu khatar ku yahay amniga qaranka ee gobolka oo dhan islamarkaana uu gobolka u jiidi karo colaad ba-an oo musiibo leh abuuraas waxa uu carabka ku adkeeyey in amniga yemen iyo kan gobolka uu yahay xariiq cas taasoo ka dhigan in wixii faragelin ah ay jawaab adag ka bixin doonaan isagoo xusay in yemen ay leedahay rabitaan iyo awood ay ku difaacdo amnigeeda istaraatiijiga ah intii abuuraas hadalkiisu ku guda jiray waxa uu dhanka kalena ugu baaqay dhammaan soomaalida iyo dalalka gobolka inay feejignaadaan oo aan lagu sirmin ballanqaadyo been ah si looga hortago mashruucan sahyu saliibiga ah hadalkan ayaa imaanaya xilli maamulada talaabiib iyo hargeysa ay dhowaan kala saxiixdeen heshiisyo dhaqaraysan oo yuhuuddu damacsan tahay inay kula wareegto deegaanada uu ka harmiyo maamulka dabadhilifka ah ee somalilan jasaaka allaahu kheyran walaalka caliyare faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe waxaa xog dheeraada laga helayaa howlgal qarax oo ciidamada mujaahidiintu ka filiyeen gudaha magaalada jowhar kaasi oo lala eegtay gaari uu la socday gudoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ugu magacaaban degmada jowhar murtadka la beegsada ayaa si dariiqa ku badbaaday balse waxaa halkaasi dhimashay dhaawac ku noqday maleeshiyaadka isaga ilaalada u ahaa inta la xaqiijiyo waxaa qaraxaasi ku dhintay hal askari murtad oo lagu magacaabi jiray ibraahin cumar waxaana ku dhaawacmay saddex kale dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa qirtay in xulafada naato ay ku dayaceen dagaalkii uu iiraan la galay ayna u diideen saldhigyada uu ku leeyahay yurub inuu ka weeraro iiraan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abushiiba madaxweynaha dowladda kaafirada maraykanka saliibiga donald trump ayaa mar kale ku eedeeyey dalalka ku boobay nato inay ka gaabiyeen taageeridda dalkiisa intii uu socday dagaalkii iiraan dhanka kale xogayaha guud ee nato mark rut ayaa sheegay in ku dhowaad shan kun oo diyaaradood oo maraykan ah ay ka duuleen saldhigyo ku yaala yurub toddobaadyadii dagaalka trump oo ruut ku qaabilay aqalka cad ee washington ayaa sheegay in dalalka nato ay siin taageero ku filan maraykanka isagoo yidhi looma baahneen wax gargaar ah arrintan toddobaadkii ugu horreeyey ayaan si buuxda u jebinay iiraan laakiin way fiicnaan lahayd haddii xulufadu ay muujiyaan inay diyaar u yihiin inayna taageeraan wuxuu si gaar ah u sheegay inuu ka niyad jabay dalalka talyaaniga ingiriiska jarmalka faransiiska iyo isbaanishka isagoo sheegay inay habboonaan lahayd inay si rasmi ah u muujiyaan taageeradooda trump wuxuu caddeeyey inuusan helin wax taageero muuqato yurub kaga timid oo ku saabsan arrintan inkastoo uu tilmaamay in maraykanku uusan dhab ahaantii u baahnayn taageero militari sida uu sheegay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd taageerada siyaasadeed iyo muujinta garab istaagga xulufada markii wax laga weydiiyey dhacdadii iskuul ku yaalla iiraan oo la weeraray islamarkaana boqol iyo konton caruur kor u dhaafaysa ay ku dhinteen trump wuxuu sheegay inaan lahayn wax caddayn ah oo muujinaysa in gantaal maraykan ah uu mas-uul ka ahaa weerarkaas wuxuu tilmaamay in xilligaas gantaalo badan ay ka dhacayeen jihooyin kala duwan sidaas daraaddeedna ay aad u yar tahay in maraykanku uu ka dambeeyey umuurtaas sidoo kale trump wuxuu tibaaxay in markii hore uu qorshaynayey inuusan ka qaybgelin shirmadaxeedka nato ee ankare ka dhacaya balse markii dambe uu go'aansaday inuu ka qaybgalo wuxuu intaa ku daray in wadaxaajoodyada hadda u socda maraykanka iyo iiraan ay si wanaagsan u socdaan islamarkaana tallaabo kasta oo ka timaada koongareeska maraykanka aysan saamayn doonin wadahadalladaas gaal ruuto ayaa asna wuxuu sheegay inay ka qayb qaateen taageerada dagaalka haddii ay yihiin nato dhankiisa mark ruuto ayaa tilmaamay in saldhigyada militari ee yurub ay door muhiim ah ka ciyaareen taageerida howlgallada maraykanka intii lagu guda jiray dagaalka iiraan waxa uu sheegay in qiyaastii shan kun oo diyaaradood oo maraykan ah ay ka duuleen saldhigyo yurub oo ku yaala toddobaadyadii dagaalka uu socday wuxuu sidoo kale xusay in garoonka diyaaradaha ee magaalada bajirst ee caasimadda dalka romaniya si kumeel gaar ah loo xiray si loogu fududeeyo duulimaadyada diyaaradaha shidaalka ku shuba hawada ee maraykanka qiimaynta dagaalka ruutu wuxuu sheegay in tallaabadii trump ee ka dhanka ahayd iiraan ay ahayd mid muhiim ah maadaama uu sheegay in iiraan ay ku dhoweyd inay hesho awood nucleer ah islamarkaana ay door ku lahayd faafinta waxay ugu yeereen argagixisada iyo qalalaasaha gobolka wuxuu intaa ku daray in iiraan ay khatar weyn ku noqon kartay gobolka iyo dunidaba islamarkaana tallaabooyinka maraykanku ay gacan ka geysteen xakamaynta khatartaasi ruuto ayaa sidoo kale qiray in ay jiraan caqabado dhinaca wax soo saarka difaaca ah isagoo sheegay in awoodda wax soo saarka hubka ee yurub iyo maraykanka ay weli daciif tahay halka dagaalka yukrain uu sii kordhiyey cadaadiskaasi madaxweynaha maraykanka waxa uu ku eedeeyey nato inay ka gaabiyeen taageerida maraykanka intii lagu gudjiray dagaalka iiraan isagoo sheegay inuu dareemayo in la dayacay ama la khiyaamay si kastaba ahaatee trump wuxuu si cad u diiday doodaas isagoo ku adkaystay in dalal badan oo yurub ah aysan si buuxda ula safan maraykanka marka loo eego arrinta iiraan gaar ahaan dhinaca taageerada siyaasadeed iyo militari dhinaca kale hadallada ruuto ee ku saabsan adeegsiga saldhigyada yurub ayaa murana dheliyey dowladda talyaaniga ayaa si rasmi ah uga hortimid sheegashadiisa iyadoo tilmaantay inay ogolaatay oo keliya taageero farsamo iyo saadka balse aysan ka qaybgelin howlgallo dagaal oo toos ah oo ka dhan ah iiraan khilaafkan u dhexeeya nato iyo maraykanka ayaa imaanaya xilli uu soo dhow yahay shirmadaxeedka nato iyadoo ay jiraan walaac ku saabsan xiriirka maraykanka iyo xulfadiisa yurub kadib colaada iiraan ugu dambeyntii wuxuu sheegay in koruqaadista wax soo saarka militariga ay ka mid noqon doonto ajendayaasha ugu muhiimsan ee shirmadaxeedka nato ee soo socda kaasoo la filayo inay ka qayb galaan afartan iyo laba dal oo ay ku jiraan sagaal dal oo ka socda bariga dhexe iyo gobolka hindiya basifika jasaaka allaahu kheyran walaalka wushiban maamulka ridada puntland ayaa deegaanadiisa ka mamnuucay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta kooxda ridada ee xiriirka ka haya muqdisho tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen camaar cabduqaadir war saxaafadeed ka soo baxay maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland ayaa looga hadlay loolanka deegaanada maamulkaasi ku dhex maraya kooxda ridada ee uu hogaamiyo murtad guurguurta iyo maamulka uu hogaamiyo murtad deni bayaanka maamulka ridada deni ayaa lagu mamnuucay in xuduudaha iyo sidoo kale deegaanada maamulkaasi ay soo galaan saraakiisha ama mas-uuliyiinta xilalka ka haya kooxda ridada ee uu fadhigeedu yahay muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka fadhigiisu yahay garowe ayaa sidoo kale ku celiyey in deegaanada maamulkaasi aysan ku sugnaan karin maleeshiya oo aan ahayn kuwa maamulka sidoo kalena aan la arki karin gaadiid dagaal oo aan ahayn kuwa maamulkaasi kooxda ridada ee uu hogaamiyo murtad xasan guurguurte ayay ku eedeeyeen inay hub ku soo daadbulayso deegaanada maamulka la baxay puntland tallaabadan ayuu ka digay maamulka murtad siciid deni waxayna sheegeen in soo dejinta hubkaasi ay kooxda ridadu u adeegsanayso garoomo kala duwan diyaaradaha ayay sidoo kale uga digeen inay soo qaadaan hub ay ku sheegeen mid sharci darro ah diyaaraddii ka dhaga adeegta amarka maamulka ayay intaa ku dareen in wixii ku dhaca iyadu mas-uul ka tahay sida ay warka u dhigeen warka ka soo baxay maamulka murtad deni ayaa ku soo beegmaya xilli ay jiraan wararka sheegaya in murtad jimcaale oo ay kooxda guurguurta u soo magacowday taliyaha maleeshiya oo ay ka abaabulayso deegaanada maamulkaasi uu ka degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada goldogob halkaasi oo sidoo kale la sheegay in laga dejiyey hubyo ciidan ka socda kooxda ridada walow saraakiil ka tirsan maamulka murtad deni oo garoonka ka soo dhexhadlay ay sheegeen inuusan qof kooxda guurguurta ka tirsan kasoo degi karin garoonkaasi jasaaka allaahu kheyran walaalka camaar maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duura u soo xiray beeraleyda ku dhaqan degmooyinka wiila saamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cuhmaan axmed dhuubu dowrada oo ahayd mid lagu baranayay culuumta beeraha iyo wax soo saarka ayaa waxaa loo qabtay guddiga beeraha wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo qaar badan oo ka mid ah ganacsatada beeraha iyadoona muddadii ay socotay dowrada lagu qaadanayay duruus kala duwan islamarkaana lagu horumarinayay wax soo saarka dalagga noocyadiisa kala duwan dowrada waxaa soo qabanqaabiyey maktabka guud ee beeraha iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyadoona muddadii ay socotay lagu qaatay casharo kala duwan sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka hadlay dowrada iyo faa'iidadeeda ayaa dadkii loo qabtay wuxuu kula dardaarmay in ay bulshada ugu faa'iideeyaan culuumtii iyo weliba sidoo kale aqoon kororsigii ay ku qaateen muddadii ay socotay dowrada ku saabsan beeraha iyo wax soo saarkooda duruus sharci ah iyo mid maada ayaa lagu qaadanayay dowladaasoo loogu talagalay dadka beeralayda iyo guddiga beeralayda oo mas-uuliyiinta ah in mataqaanaayo lagu kobciyo aqoontooda sharciga iyo midda aqoonta beerahaba in lagu kobciyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaa nicmooyinka uu ilaahay nagu galadaystay waxaa ka mid ah nicmadan dhulka oo ilaahay inoo fidiyey inoogana soo saara haddana dalag samadana roob inooga keeno ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu bani aadanka u sakhiray maa fi samaawaati wamaa fi lardi nicmooyinkaasoo dhan ilaahay wuxuu ugu talagalay bani aadanku inay ku nafciyaan oo ay ku noolaadaan beeruhu marka waxay ka mid yihiin meelaha sadaqaadka iyo ajirka faraha badan laga helo oo qofka muslimka hadduu niyeysto niyadda ilaahay subxaanah wa tacala uu ku ajirsiinayo wax kale iska daaya shimbiraha iyo xayawaanaadka socda waxay beertaada ka cunaan sadaqa ayay kuu noqonaysaa sidaa darteed marka walaalayaal waxaa laydinka rabaa maadaama aad tihiin dadkii guddigii mas-uuliyiinta ee howshan loo soo xilsaaray iyo walaalihii beeraleyda ahaa qayb ka mid a waxaa jira rag mas-uuliyiinoo hadda degmooyinka loo magacaabay afarta degmo waxaan rabnaa dadka mas-uuliyiinta iyo guddiga beeralayduba inay xil iska saaraan oo ummadda loo khidmeeyo oo dadkii loo soo saaro dalag ay kaga kaaftoomaan waxa dibadda ka imaanaya sumaysan ee dheydkeedu u dhaco mar walba dibaddana looga keenaya bariiska iyo baastada iyo cuntada kaleba leh inaan ka maarano dadku dalkooda uu ku filnaado waxaad ogtihiin gobolka maanta aan joogno ee jubbada dhexe wuxuu ka mid yahay gobollada ilaahi subxaana watacaala ugu nimceeyo webiga jubba ilaahayna ugu nimceeyo dhulbeereed aad u ballaaran oo mataqaana ay ku noolaan karaan dadka gobolka degan iyo kuwa ka baxsanba ay ku noolaan karaan haddii dalaggaas si wanaagsan loo beero laga fikiro juhdi badan la geliyo qaar ka mid ah aqoon-yahanadii dowladda bixinayey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa waxay ku dheeraadeen ka hadalka faa'iidada ay leedahay wax soo saarka iyagoona dadka beeraalayda ah ugu baaqay in ay ku dadaalaan wax soo saarka noocyadiisa kala duwan beerta iska abuurmaha beertaada waxaa loo baahan yahay inaad adi beertaada qorshaysato qaar inaad u abuurto quutul daruuri joogta ah oo naftaada ay u baahan tahay qaarna aad u abuurto inaad suuq hesho waxaa kaloon bixinay xulashada abuurka abuurka waxaa fiican inaad xulato abuur wanaagsan oo taya leh oo fiican inaad xulato ood beerta ku abuurato tusaale ahaan haddii aad abuur fiican xulato godka haddii aad hadhow galleydii ku shubto ama badarka kale aad ku shubto adoon abuurka xulanin oon controlin dib baad u dhacaysaa ma kuu soo dhalanayo ka hortagga cudurrada cudurrada beeraha ku dhaco marka hore waxaa fiican inta aysan beerta ku dhicin in laga hortago tusaalahaan waxaad soo qaataa khudaarta oo kale caawa waxaa dhacaya waxaa la yidhaha hayumis waxaa dhacay dhadaa dhacayso subaxiina cayriyaamaa dhacaysa waxaa loo baahanya markaas dawadii ay lahayd inaad ku buufis ciidoon cudurka kugu dhicin haddaadan ku buufinin saddex maalmood ka bacda waxaad imaanaysaa beertiio si kala guddiga guud ee beeraleyda gobolka jubbada dhexe waxaana barnay cilmiga iyo aqoonta guud ee cilmiga beeraha sida dhulka xulashada beeraha laga dhigi karo diyaarinta dhulka beeraha qaabka waraabka iyo ka hortagga cudurrada iyo qaabka gurashada dalagga sidii loo asturto iyo waxyaalo ka badan oo ku saabsan cilmiga beeraha tale iyo tusaale waxaan ka bixin lahayn in dhulka la xoojiyo lana fasho lagana faa'iidaysto lana adkeeyo webiga waktiga munaasabka beerta inuu abuurta uu tabcadaa waxay leeyihiin xilli geleyda waxaa la abuurin karaa xilliga bisha afaraad bisha abriil ilaa shan iyo tobankeeda ilaa abriil may juun geleyda waa fiican tahay juun dabayaaqadeeda ilaa julayna xagaay baa ku da-aya xagaayga waxaa la yidhahdaa supplementary xoojin wuxuuna xoojiyaa dalaggii hore u jiray ayuu xoojiyaa waxaad dhici kartaa dadka qaarkood in ay beeraha ay abuuraan dabayaaqadii juun dabayaaqadii juun markii beeraha ay abuuraan iyo juulay waa xagaay beerahana xagaa beera roobkiisa waa yaryahay kadibna juulay agost waxaa ammaanaysa dabeel dabeel xagaa la yidhaha dhulkii waa qalalayaa dhulka markuu qalalo dadka waxay ka cawanayaan tacabyari xilliga ku habboonaa beerta ma abuurin dowradan ayaa qayb ka ah dowraadka aqoon kororsiga ah ee loo qabanayo dadka beeraaleyda ah iyadoona dowradan loo qabtay dadka kala yimid degmooyinka salag leh saakow bu'aaleh iyo jilib oo dhammaanba ah degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan askari toobadkeena oo ka soo baxay safka murtadiyiinta ayaa isku soo dhiibay wilaasiyaamigii gedo walaalkiin casaam carafaad oo rabixintaasi inoo faahfaahinayo askarigan toobadkeenka ah oo lagu magacaabo aadan xasan daahir waxaa lagu soo bandhigay degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo waxa uuna ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee booliska ee ka howlgala degmada garbaharey isagoona tababarkiisa kusoo qaatay degmada baardheere waxuuna murtadiinta ka mid ahaa muddo toddoba sanno ah in muddo ah uu la shaqaynaya cadowga waa uu ka toobad keenay markii toobadda loo qabtay kadib ayuu waraysiga siiyey idaacadda islaamiga andalus bismillaahi raxmaan raxiim magaceygu waa aadan xasan daahir waxaan ka madayay degmada garbaharey waxaan ka mid ahaa ciidanka boliiska garbaharey ku noolaa ayaan ka mid ahaa muddo todoba sana ayaan ciidankaas la socday waxaan ka shaqeynaya garbahare degmada garbahare ma dhaafin weliba saldhig ma dhaafin waa kaa saldhig maanan dhaafin ciidanka booliska ka tirsan haa ciidanka booliiskan ka mid ahaa
marka koowaad nimankan aad ku biiraysay xageed uga biirta aad ka raacdo waxaan kaga raacay baarayaan kasoo raacay tababarka marka u dambeysaan imaaday muddo saddex bilood tababaraash ku qaadanay kadib waa diyaaradan looga qaaday luuq baana la geeyey luuq markana la geeyey halkaasaan qoryo ku qaadanay qoryo markaas ku qaadanay waxaa la yidhi waxaad xiranaysaan xaduudda kenya anagoo saddex iyo toban gaari ah oo ciidan badan tirbeel ah marka xagee ladii wada marka waxaa la waday meesha la yidhaahdo madaxa baana loo waday oo markaas uu haystay nin la oran jiray indhakorey xilligii farmaajo kadibna waa laga markii oo xogaa aljunay hal dagaala meesha ka dhacay waana lakala qaybisaa anaga urur u ahaan waxaan soo yeeshay ururka garbahaari garbahaariysa u tagay ilaa garbahaari aan joogay haa meelka aan ka aadan jiraa kadib markii foodo iyo qalaasax ciidanka wax batrid ku waashay ayaa la yidhi ururkan waa falaago sidaa darteed hala kala qaybiyo sidaasaa lagu kala qaybiyey dowladda ridadaa ka tirsanaa oo laakiin shaqada bugi gari waayey markaasi u fiirni weyn ba ahay aqligii markaan la kaashaday dimashiisa aan ku dhintanaa inaan ahlulaar ahaan u arkay aniga ka aadan ahaan inaan ahlulaar ahaan u arkay sababtoo ah lacagta markaan qaat hur baan kasii qadaa hur baan kasii qadaa iimaan bel baan kasii qadaa waxba iguma tarto hal magac xumo fara badan ayaan kala kulmay iyo horumar la-aan waxaan isleeyahay hadda toddoba sana aad ka mid ahayd ciidankan booliiska ah federaalka ah oo in liigi jaraatan jeclaan lahaa iyo duruufahan alla kulma keliya leannu nin iska shaqaysto ayaan ahaa oo xamaalata iska ah oo wixii soo dhacsasa ayaan xaqii soo dhacsasa afar xaas qaba afar tinaag waa inaan dib u furo reerihii burburaan burbur iyo dhibaato markaan soo xoosto oohin baa ka timaad reerka intaan ciidanka ku sugnaa halaba si fiican maa seexan habeenba waa soo jeeday sida jinni oo kale u soo jeeday habeen maalinba taa markaan seexdo qof ka allah shanqar haddaan maqlo ama dabeel hadday timaado in gaari igu soo socda madaa qarax igu socdo taasna waxaa keenaya iriniyow islaamnimada raggiis maray hadda xalay alxamdulilah alla mar xarakta mujaahidiin shaab markaan la kulmay hurdada aan saxdii ilahi subxana watacaala baa sheegi karaa dadka saaxiibadeen waxaan leeyahay nolol qiyaali adag ku jirtaan oo waxba kama jiraan ah diintiinna waa laga boqol oo gaal usoo dhiibo waxaan dhihi lahaa islaamka usoo rajuuca ka toobakeena toobad way furan tahay in ka toobakeena waxyaabaa ku jirtaa ilahi wuu cafinayaa intii goorigoor tahay oo ku dhiman hawsha foosh xun aan bakti lagugu sheegin ee dhimo xaq u dhimo intaasaan u sheegi lahaa maamulada islaamiga ee wilaayada islaamiga gedo ayaa waxaa si istabajooga u soo gaara askarta toobadkeenayaasha ah kuwaasoo ka soo baxaya safka gaalada kuna soo biiraya safka muslimiinta guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynoo suurtageliy oo aan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaana wa tacaala hadii ka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak